سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم darsigeennani waa darsigii labaatanaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka ah waxa uu darsigeennani ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo saddex kana mid ah suuratu lbaqara rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu soo tilmaamay aayaadkii darsigeennii hore in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo tilmaamay in sixirku uu yahay gaalnimo ilaahay ambiyadiisiina inaanay ku jirin kuwo saxaro ah malaa'igtiisana inaanay ku jirin kuwa sixirka dadka bara haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadlay nimankii bani israa'iil waxa uu leeyahay rabbi qaala tacaala walow haddii annahum ayagu aamanuu ilaah ay rumeeyaan oo wattaqow ilaah ay ka baqaan lamahuubatun abaalmarin min cindi illaahi ilaah agtii ahaatay ayaa khayrun u khayr badan u qiimi badan buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala walow haddii annahum ayagu aamanuu alla ay rumeeyaan wattaqow alla ay ka baqaan la uhiibu waa la abaalin ilaahay uu wuxuu siin doonaa abaalgud weyn waa goorma haddii laga hela iimaan ilaahay ay dhab u rumeeyaan haddii laga hela taqwa iyo alla ka cabsi ilaahay wuxuu siin doonaa abaalgud lamathuubatun abaalgud min cindi illaahi ilaah agtiisa ahaaday ayaa khayrun doorimaad badan khayr badan qiimi badan sharaf badan low kaanuu hadday yihiin yaclamuun kuwa sidaa garanaya buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala hadday sidaa fahmayaan kaasaa u khayr badan buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala rumayn ilaahay la rumeeyo rusushiisa la rumeeyo qur'aanka la rumeeyo wataqow dhowrsi alla ka cabsi laga boqo ilaahay laga dheeraada maxaariimta laga tago kitaabka xagga dambe laga tuurayo laga taga raacidda la raacayo shayaadiintu waxay akhriyayso haddii intaa laga tago sidaas ayaa u khayr badnaan layd buli rabbi subxaanahu wa tacaala hadday yihiin inuu kuwa fahmaaya ilahay markuu intaa tilmaamay halkanna wuxuu inoogu caddaynayaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina edebta iyo sharafta iyo qiimiga habboon in loola dhaqmo nebigeenna calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim aayaddan waa aayaddii koowaad ee nidaagan yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay uu ku dhawaaqayo lafdigan macaan ee ilaahay uu leeyahy war kuwa alla rumeeyow war kuwa mu'miniinta ahow waxa weeye qur'aanka kariimka ah dhawaqa iyo yeedhmadaasi siddeed iyo siddeetan meelood ayay kitaabka qur'aanka kaga jirtaa oo intaba ilaahay uu inoogu dhawaaqayu leeya ya ayuha aladiina aamanuu saxaabadiina waxay tilmaamayeen rag ka mid ihi lafdigaa markaad maqashid aad dhegta u raarici waa laba mid uun in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farayo wanaag ood ku fartoontid iyo inuu waxun kaa reebayo ood ka hadhidood faraha ka qaadid marka ilaahi subxaana wa taala halkan wuxuu tilmaamayaa dhaqan xumadii ay ku dhaqmayeen nimankii yahuud yahuud waxaan dad baas dhib badan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxay ugu yimaadeen magaaladii madiina markuu joogay majaalistiisay ugu imanayeen waxaa la tilmaamayaa nin yahuudiya oo reer beni qaynuqaaca oo rifaaca ibnu sayid la odhanayey inuu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga la kulmay nebigaa la hadlay markaasuu yihi arcini samcak wasmac hayra musmac wuxuu yihi kelmaddaa buu ku hadlay nebigaa loo yeeday raacinaa baa layidhi waxay samaynayaan markaas ereygan saxaabadii hadlal waxay moodeen nebiga lagu weynaynayo lagu maamuusayo laakiin ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa ka shifaaya waa hadal sarbeeb a maldahan kelmaddan raacina inay ka timaadaa la arkaa min aricaaya oo ilaalintii iyo wanaajintii ah inay min aracuuna oo doqonimadii iyo axmaqnimadii iyo sacsacnimadiiana waa suuragal marka iyagu waxay ka faa'iidaysanayaan nebiga qalbi wanaaggiisa markaasaa tii xumayd bay wadaan oo ugu qaylinayaan markaasaa waxay dhahaan raacina bay idhahdeen waxay markaa u jeedaan doqonow bay u jeedaan doqonow maxaa le xataa cibriyadoodii iyo luqadoodii raacinu waxa weeye waa doqonow axmaqow markaasay u qayliyeen nebigay leeyihin doqonkayagiihow ayay ugu qaylinayaan niyadoodii waxaa ku jira qalbigoodii waxaa ku jira ujeeddadoodu waxay tahay kelmaddan laakiin waxay dooneen inay sarbeeb si yaroo kale u dhigaan si aan nebigu u fahmin masalan waxaa ka mid a hadalladooda assaama calaykum assaama calaykum geeri korkaaga ha aato assalaamu calaykum bay ku yar qaldi jireen markaasay odhan jireen assaamu calaykum yacni geeri korkaaga ha aato iyadoo assalaamu nabaadiin iyo badbaada korkaaga ha aato hadallada caynkaas ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuu ka shifayaa markaasaa rabbi wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu waar mu'miniin mu'miniinow buu ilahay leey maxaa mu'miniinta loogu yeedhay inaanay ku dagan hadallada kuwan mu'minkii wuxuu moodi kelmad sidii brotocoola nebiga lagu weyneeyo ambiyada in sidaa loola hadlo maxaale ninkastaan ugu dhawaaqaya waa nin bani israa'iiliya laakiin waxaa kelmaddan ku laaban ma garanayo ilaahay baase u digaya wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu waar kuwa mu'miniinta ahow laa taquuluu ha odhanina raacina ha odhanina doqonkayagiiyow ha odhanina laa taquuluu ha odhanina raacinaa doqonkayagiiyow waquuluu dhaha undurnaa noo kaadina dhowr na sug wasmacuu maqlana nebiga calayhi salaatu wasalaam oo taladiisa qaata oo addeeca rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxbana ha ku khilaafina ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu tilmaamayaa kelmadda qiimiga badanay tay tahay rabbi wuxuu leeyahy subxaana mu'miniin waxaad samaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa mu'miniinta ee iimaanka lahow laa taquuluu ha odhanina raacinaa ha odhanina oo iyagu ay u jeedaan doqonkayagiiyow waquuluu dhaha undurnaa noo kaadi na dhowr na sug rasuulkii ilaahayow wasmacuu maqla oo nebiga awaamirtiis iyo hadalladu idin faraayo maqla oo dhegaysta oo sideeda u fuliya buuli rabbi subxaanah wa tacaala walilkaafiriina kuwa gaaladaa waxaa u ahaaday waa kuwa nebiga ku dheeldheelaya nebiga axmaq iyo sacsaciyo doqonow leh cadaabun cadaab bay leeyihin cadaabkaasoo aliim xanuuniya lahum waxay leeyihin walilkaafiriin kuwa gaalada waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuuniya oo kulul ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamayaa gaalo inaanay khayr inala rabin gaalo inaanay rabin wanaaggaaga iyo wanaagga diinkaaga iyo wanaagga nebigaaga maxamed calayhi afdalu salaatu waatamu tasliim midba inaanay rabin markaa rabbi wuxuu leeyay maa yawaddu ma jecla alladiina wixii kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaab ahlulkitaab ah yahuud iyo nasaara iyo walalmushrikiin kuwa mushrikiinta toona an yunazala inuu dego calaykum korkiina min khayrin wax wanaagii min rabbikum xagga rabbigiin inuu idinkaga soo dego ma jecla buu leh rabbi subxaanah wa tacaala ma rabaan maa yawaddu aladiina kuwii ma jecla kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaab ahlulkitaaba yahuud iyo nasaaraa iyo walal mushrikiin kuwa mushrikiinta toona an yunasala inuu dego calaykum korkiina min khayrin wax wanaaga waxyi inuu idinku dega ma rabaan oo min rabbikum xagga rabbigiin uu idinkaga dego ilaahay inuu waxyi idiin soo dejiyo oo waxyi idinka ilaah subxaanah wa tacaala uu idinku soo dejiyo mid idinka idinka mida doorto ma rabaan buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala markaasaa rabbi subxaanah wa tacala wuxuu tilmaamayaa waxyiga iyo qaybintiisa iyo doorashada ambiyada inaan bini aadmiba shaqa ku lahayn wallaahu allah yakhtasu wuxuu ku gaaryeeli biraxmatii naxariistiisa man axadka yashaa uu doono nebi buu ka dhigan wuu caleema saari isagaa darajayn doona wallaahu allah yakhtasu wuxuu ku gaaryeeli biraxmatii naxariistiisa man ruuxii yashaa uu doono wallaahu allah dulfadlin alla u saaxiiba dhaqaalayn weeye iyo fadli iyo darajo alcadiimin weyn wallaahu allah dulfadli alla u saaxiiba weeye fadli iyo dheeraad alcadiimin weyn ilaahi subxaanahu wa tacaala axad u saaxiiba weeye marka ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamayaa halkan in ilaahi subxaanah wa tacaala isagu wax bixiyo axad kaloo wax bixinaya inaanu jirin rabbi markuu intaa tilmaamay halkan wuxuu leeyahy maa nansakh ma doorino waxaan bedello oo min aayatin aayada maa nansakh waxaan bedello oo min aayatin aayada aw nunsiha amba aan ku ilowsiino na'ti waxaanu la iman bikhayrin mid ka khayr badan minhaa taas aw amaba mihlihaa mid iyaga oo kale ah rabbi wuxuu leeyahy alam taclam miyaysan ogeyn wuxuu ana allaha allah calaa kulli shayin shay kastaba qadiir alla awooda inuu yahay alam taclam miyaana ogeyn wuxuu ana allaha allah lahu isaga keligii inay u sugnaatay mulku samaawaati ciraryaal hanashadood iyo lahaanshahood wal ardi iyo dhulalyaalba wamaa lakum inaanu idiin sugnaan min duuni illaah ilaah sokadii min weliyin mid idin maamula aabba idinka noqda walaa nasiir iyo mid idiin hiiliya toonana buu lehy rabbi subxaanahu wa tacaala ilahay halkan wuxuu ku tilmaamayaa waxaa la idhaha naskh naskhigu fi lqur'aan nimankii gaaladu waa wax iyagu la yaabeen waxay yidhahdeen gaaladii nebi maxamed waxaan uu wato amarkiisa miyaydaan arkayn bay yidhahdeen iyo amarka saxaabadiisa waa yaab bay yidhahdeen ima ku wax fari ima ku wax ka reebi waxbuu u sharciyeyn wixiibuu imanka u diidi nebi maxamed arrintiisuba waa arrin isbarbaraysa isdardaraysa bay leeyiin waa isdardaraysaa waa arrin isbaraanbaraysa oo ismasaxaysa siduu doonuu kolba yeelayaa markaasuu leeyahy sidan baa sharciya diin ah waa sidee ba ma waxan baa diina ma aha nebi waa nin iska ciyaaraya shalay buu u tukanayey baytulmaqdis maantana xagga kacbada iyo qibladu u tukanaya waa sidee shalay buu la wax farayey maantana wax kaloo jeedu la yimi shalay buu tilmaamayay inaan jihaad kufu aydiyakum gacmaha laaba maantana gaalada iska dhiciya waa sidee bay yidhaahdeen ilaahi subxaanah wa tacaala tii buu tilmaamaya wuxuu rabbi tilmaamayaa in ilaahay sunankiisaba ay ka mid tahay isbedelkan inay ka mid tahayba ilaahay isagu wuxuu doonu bedelaya yamxullah wuxuu doonu ilaahay tirtiraya wuxuu doonana yusbit wuu sugaya ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala abaar oo jirtuu baabi'in barwaaqiyo raxmuu ku bedeli caafimaadoo jira buu cudur keeni ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshii buu geeri ku bedeli ilaahay wuxuu bogsiin kuu doono ilaahay wuxuu bukaysiin kuu doono ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu hoojin kuu doono ilaahay wuxuu darajayn kuu doono laa mucaqiba lixukmi ilaahay arrintiisa axad dabagelaya oo dabagal ku samaynaya ma au jiro isagaa maamulka iskale ilahay subxaana wa tacaala marka ilahay wuxuu barayaaba sunankan kownka inay ka mid tahay horta ilahay inu siduu doonaba yeelo wuxuu doonana wuu socodsiin wuxuu doonana wuu joojin bal ilaahay wuxuuba leeyahayba addoonkaygiiyow saasay arrintu u dhacaysa inuu ilahay leeyahy anta turiid wa ana uriid walaa yakun ilaa maa uriid adugu waxbaad rabtaa anna waxbaan rabaa wixii anigu aan rabo unbaa soconaya kaaguma soconayo kaas waa sunna kowniya marka ma aha ghariib in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siduu doono wuxuu bedelo haddaba iyagu way u qaadan waayeen waxna waa maxay isbedelkan iyo isbaraambarkan iyo ismasaxaadani markaasaa rabbi wuxuu leeyahy maa nansakh waxaan bedelno nebi allow oo min aayatin aayada aayad qur'aana amba xukum haddaan bedello aw nunsiha amaba aan ku ilowsiino oon iyadii meeshaba ka bixinno na'ti waxaanu la iman bikhayrin mid ka khayr badan min haataa aan masaxnay aw amaba mihliha mid iyadoo kale xagga khayrka ah oo uu dhig ah ayaanu la iman buu ley rabbi subxaanahu wa tacaala annagaa ku shaqale haddaba naskhigan filqur'aan dhexdiisa ku dhacay dhowr qaybood buuyey laakiin waxa weeyaan ilahay wuxuu tilmaamay bedelaadan inay khayr u tahay lilcibaad addoomahay khayr u tahy khayriyaddan ayaddu ay tilmaamayso ee laleeyahy na'ti bikhayrin minha mid ka khayr badan baan la imanaynaa laba ixtimaal bay labadaba leeday waa marka koowaad ilaahay waxaan khayrka badan uu ku bedeli maa huwa akhaf cala albashar min alaxkaam wax bini'aadmiga uga fudud xukumkii horey ku dhaqmayeen ayuu ilaahay la iman doonaa maalan shalay waxaa la ninkiioo toban nin ayaad u dhigantaa iska celi laakiin markii dambe ilahi wuxu bal ninkii oo laba un ku hagaag ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau markaasi khafiifiyey xukumkii buu khafiifiyey horta waa kow axkaamtii waa la khafiifin tan labaad khayryaddu waxay noqon kartaa wejiga labaad amba ixtimaalka labaad maa huwa aslax linnaas min umuuri dunya waddiin inay tahayba arrintu si addoomaha uga toosan uga qurux badan uga fiican sidii hore adduunyadii aakhiraba marka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyihi na'ti bikhayr minha mid tii hore ka khayr badan adduunyai aakhiraba ka khayr badan amaba xagga axkaamnimo ka fudaydnimo badan ayaanu la iman aw midliha amba mid iyadii oo kale ah markaasaa qur-aanka waxaan ku arkaynaa naskhiga inuu yahay naskhi atilaawa alxukmi macan in tilaawadii iyo xukumkii labadaba la nasakho oo xukumkii iyo tilaawadii labadiiba ilaahay meesha uu ka qaado xukumkiina ma jiro akhrintiina ma jirta aayadiiba ilahay subxaana wa tacala inuu iskala laabmo isagaa ku awoodaale axad weydiin karaana ma jiro tan labaad annusku tilaawa in akhrintii tilaawada la nasakho maca baqaa'i alxukmi isagoo xukumkiina sidii iskaga yaala tan saddexaad annusku alxukmi wa baqaa'a atilaawa in xukumkiina la nasakho tilaawadiina sideedii ay iskaga taalo ilaahay subxaana wa tacala isagaa awoodahay oo dhanba iskale intana amhiladeedu qur'aanka iyo tafsiirka dhexdiisaan ku arki doonaa waxaa la tilmaamayaa ta hore tilaawadii iyo xukumkiiba macan halkan cashar radacaad toddoba naasnuug ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu qur-aankiisa ku tilmaamay marka naasnuugga markaasa toban naasnuug buu ku tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala cashra toban markaa naasnuugga aayaddana waa la akhriyey waxaa kale oo la akhriyay markaasi xukumka meelaheedaynu ku wada arki doonaa laakiin halkan waxaan fahmaynaa ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala tii uu bedelaba tu inaga inooga qiimi badan oo inooga wanaag badan oo inooga khayr badan inuu la imanayo rabbi wuxuu leeya alam taclam miyaanad ogeyn maxaad u booqi maxaad isku weydiin ana allaha allah calaa kulli shayin shay kastaba qadiir axad awoodo inuu yihi miyaanu ilaahay awoodo inuu sidaa waxu maamulo alam taclam miyaanad ogeyn sidee tahay ina nebi aadanow ana allaha allah lahu in isaga u ahaaday mulku samaawaat ceraryaal hanashadoodii walardi dhulba cerya dhulba isagaa hanta isagaa iskale addoonnimo u hantaa mulkinimo iyo lahaanshu u hantaa ilaahay subxaana wa tacaala tasaruf iyo maamul buu u hantaa wamaa lakum idin mana ahaan min duuni illaah ilaahay sokadii min weliyin axad idin ilaaliyaa ma lihidin oo idiin aabba idinka ah walaa nasiir axad idiin soo gurmadaana ma jira buu lehi rabbi subxaanahu wa tacaala wabillahi towfiiq wsala allah wasalama calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu